أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن دقيستيال كسو دوادا برنامج كديرة جمعها جمعة وليبا آيات ورباهنة إسلامية الفرقان كدقيستان آلابا برنامج كوحان كسو قادنا موضوع مهمة تضبات كان وحان ديردا كسارينا دورشوين كديمقراطية إيو وحا إي شريعة إسلام كو كقبتو حل دولة فدرال كي معارض كيدو آدو هذا الحيان إرقا دورشو برنامج كوحا مرتي إنوغو ah sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid a culimada diinta islaamka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cayduluu sabriye waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
markanna waxaan toos u gudagelaynaa barnaamijka inagoo soo dhaweynayna sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo marti inoogu ah barnaamijka sheekh marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu السلام ورحمة الله وبركاته sheekh marka hore maxay shareecada islaamku ka qabtaa doorashooyinka loo yaqaano dimuqraadiga ee mararka qaar lagu qabto meelaha ay shisheeyuhu joogaan amaba ay haystaan الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ما بعد marka hore ragga barnaamijka daadihina waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu su-aashaas diinta islaamku maxay ka qabtaa doorashooyinka dimuqraadiga ah ee maanta ummatul islaam dhexeeda laga xayeysiiyeynayo marka hore waxaa laga marmaan ah ummadda muslimka ah inay fahanto marjiceeda iyo miisaankeeda wixii markaa ku yimaada ee shubuhaad ama madmadowyo ah oo uga yimaada ee cadowgooda hadduu yahay mid gudaha ku jira oo la jooga iyo hadduu yahay mid dibadaaba marjicaas ayay ula noqonayaan wixii madmadooba oo yimaada marjicna waa la yidhaha miisaanna waa la yidhaha maradna waa la yidhaha marka la leeyahay miisaanka allaa tatqaw fi lmiisaani waaqiimu lwasna waati aadaad marka la leeyahay maradkana faruduuhu ila allahi warasuul marad radadaasuu ka yimid marjicna xadiidka nabiga sala allahu alay wasalam xataa tarjicu ilaa diinikum taasaa marka ugu horreynta aan ka wada hadlaynaa oo aan baraarujis ka samaynaynaa yaa xaq u leh marka hore inay ka waramaan waxaanaa xaqa waxaanaa baatila waxaanaa fiican waxaanaa xun waxaanaa lagu janno galaa waxaanaa lagu jahanamo galaa iyo wixii lamid ah inay sidaa uga hadlaan yaa xaq u leh jawaabtu waxa waaye sida soo socota allihii abuuray uunkan ayaa xaq u leh inuu asugu sidaa uga tala bixiyo wixii ku saabsan noloshooda oo adduunkan iyo aakharada ay ku sii socdaan adduunka iyo hadda jooga aakharada ay ku sii socdaanba allah wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala alaa lahu alkhalqu waalamru tabaaraka allahu rabbulcaalamiin alla ayaa iskale dadow baraaruga hurdada ka baraaruga ka toosa macnaha waxaa la rabana si fiican wax u fahanto fii suurati alacraaf aayadda ku jirta alla keligiisa iskale uunka abuurista uu abuuraa is iskale alaa lahu alkhalqu abuurista alla iskale oo shay walba asiga abuuray shay walba oo makhluuqaadka ka mid asiga keligii abuuray shay walba asiskale shay walba asigaa u taliya inuu wax walba abuura aayadihii tusaale waxaa ka mid a allaahu khaaliqu kulli shay qul illaahu khaaliqu kulli shayin wa huwa alwaaxidu alqahaar oo ta hore allahu khaaliqu kulli shayin waxay ku jirtaa fi suurati zumar qul illaahu khaaliqu kulli shayin huwa alwaaxidu alqahaarna waxay ku jirtaa suuratu racdi wax walba inuu iska leeyahani alla wuxuu yidhi walahu kullu shayin umirtu an akuuna min almuslimiina wa an atluwa alqur'aan waa fii suurati namli dabayaaqadeeda iduna shay walba inuu asugu taladiisa leeyahane ayaddan hadda aan ku bilownay alaa lahu alkhalqu waxaa ku xiga waalamru taladana asiska leh iyo sidoo kale aayaddii fii suurati racdi iduna ku jirto bal lilaahi alamru jamiican iyo fii suurati ali cimraan qul ina alamra kullahu lilah alla subxaanah wa tacaala ayaa iskale talada abuurista sow ula keliyahay asaa talada la kaliya alaa lahu alkhalqu waalamru maxaa yele asaa yaqaana adduunya aakhiraba waxa dan noo ah iyo waxaan dan noo an asaa fahmay insaankune ma yaqaano waxaas alla wuxuu haddaba yidhi in kii tix raacaya mooyaane mid kaloo yaqaan ma jiro waxa dan u ah asiga iska dhaaf cid kale iyo waxaan dan u hayn ruuxii waxa alla yidhiyo kitaabkiiyo sunnada asugu barta ee aan waxba ku lifaqin qaabka alla u yidhi ee nabigiisu u yidhi muxameda sala allahu alay wasalam ruuxa tix raacaya asigu wuxuu dadka u qeexa taladii alle ma garata sidaa darteeda waxaa su-aashu ahaaday doorashada dimuqraadiga ah waa mudaaf iyo mudaafu ileyhi doorashada intaanan soo gaarin dimuqraadiya horta maxay tahay dimuqraadiyadan oo doorashada loo nisbayhay amba loo aanayhay maxay tahay dimuqraadiga xugun dimuqraadiyaad maqli dimuqraadiya dadka tarjamay oo luqada gaalada yaqaana luqatu ladiina kafaruu waa ingiliiske ilan asal waxa u ah gaalo wixii kale waa wax uun barto ingiliis dhul dhanoo gaalo haysatay ku magacaaban tahay ma garat marka dadka tarjama waxay yidhaahdeen waxay ka kooban tahay xugun iyo shacab macnaheeduna waxa waaye xugunka shacabka iska leh macnaheedu waxa waaye awaamirta inay bixiyaan oo nawaahi ay bixiyaan oo ay waxaana xaqa waxaana baatila waxaana qalada waxaana saxa ay yidhaahdaan waxaana talooyinkaas inay bixiyaan shacabka xaqu leh allah xaqu leh soo alla ma dhihin qur-aanka shacabka xaqu leh yidhaheen ayagu alaa lahu alkhalqu waalamru ayaguna maxay yidhaahdeen shacabka ah xaqule meel walbay joogaan macnaha waa dadka ayaa iska leh arrintaas howl dadka qaada la arki maaye marka dadka waa inay wakiillo soo dirsadaan ay soo doortaan dadkii u naqalaya xildhibaanada sidaas marka diinta islaamka kow maxay ka qabtaa doorasho intaan la gaari kow waxay ka qabtaa xukunka allah iskale talada allah iska leh ruuxa muslimkaa arrintaasoo gorgortan ugama jirto muslim dhaba hadduu yahay laakiin munaafiq gaala raaca hadduu yahay haddee biyacbaashiisu iska doonaha asugu waxaa marka alla yidhi in ilxukmu ilaa lilah xukunka talada waayee waxaan alla ahaynuu iskamale ayuu yidhi alle asaana yaqaan haddee ina allaha yaclamu antum laa taclamuun midama waxba ogeyn marka xukunka saas waaye iyo aqoon-yahanaan ah arre aqoonta meesha waxba kumahaysida waxma ogida allah waxoga dhegayso haddii kale ibliis usha hadduu kuu qabto adaa beri calaa cali doontid yaa laytanii attakhadtu maca rasuuli sabiilan yaa weylataa laytanii lama attakhid fulaanan khaliil adaa haddaba waxaan maalin calaa cali waxba taraynu cadaab reebayn yaad cabaadaysa weliba xukunku waa cibaadada ilaahay amara anlaa tacbuduu ilaa iyah alla wuxuu amra inaadan addooman u noqonina alla waxaan ahayn dalika diin اlqayim waa diinta toosan walaakina akara naasi laa yaclamuuna dadku wax ma oga oo waxay leeyihiin xogaala-oontooda waxaa ka mid ah gaalo ibliis u shuuhaaya waaye waxay leeyihiin in alxukmu ilaa lishacbi xoogga shacabkaas kale beentiin waaye allah yidhi in alxukmu ilaa lilah xukunkuna cibaado waaye haddaad waxaan alla ahayn xukunka ka qaadato macnaheedu waxaa waaye cibaadadii aad waxaad u yeeshay waxaan alla ahayn idan marka gaal gogo aad tahay mushrig aad tahay ilaahay wuxuu idhi walaa yushriku fii xukmihi axada xukunka alle waxba la wadaajima qiraa'o oo maaragtay saxiixaho mutawaatirada ka mid ah sabcada walaa tushrik fii xukmihi axadan waay khitaab xukunkiisa alle waxba hala wadaajinin falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum afa xukma aljaahiliyati yabquun aayadahaasoo dhan waa sidaa marka horta dimuqraadiyadu ha noo kala cadaato waxaa soo hara doorashada doorashada marka aan gelayo oo doorashada dimuqraadiga ay aheeda doorashadooda macnaheedu waxaa waaye dadka gaalnimadaas noo fuli lahaay aan dooranna waay islaamnimo shaqa ku leh maxaa yeele dimuqraadiya iyo islaam inay gaalnimo iyo islaamnimo yihiin oon la isu keenin oy kala fog yihiin ayaad soo ogaatay marka ma jirto wax la yidhaahdo doorasho dimuqraadiyahoo dadku ay u dareerayaan oy marka diin islaam haysanayaan ma jirtee waa diin la-aan islaamkiyaad fariha aada daba ka baxday murtada sameey iyo gaal iyo munaafiq oon diin islaam xaq u hayno biyocabaal doonahaya calooshihiisa iyo wixii caloosha ka hooseeya kaliya ka walwalaaya ka walwalaaya ka walbahaaraya wallahu aclam doorashooyinka dimuqraadiga waxaa u shardi ah in ay sameeyaan xisbiyo ka waran iyaguna maxaa dhibaato ah oo ay leeyihiin dhanka shareecada islaamka marka hore miisaanaan leenaha anagu aan u celinno wax kasta ee shubahaadka gaaladu fidayso ibliis u horeeyo aan haddaba ku miisaanno gaalada waxay haystaan ashubuhaatu washahawaad shubahaadku xagga cilmiga waaye shahawaadkuna waa waxyaalahan haddaba tamatuc ahoo adduunyada loogu talago maalka iyo xoolaha iyo ah waxaan marka rabnaa cilmu rusul iyo cilmu shayaatiin adduunka waxaa ka jirta laba xisbi xisbullaahi iyo xisbu shaydaan xisbullaahi wuxuu miisaankiisu yahay waxyu raxmaan kitaabkaee sunnadu wax ku miisaanaa xisbu shaydaanna wuxuu wax ku miisaanaa waxyu shaydaan waxyu raxmaan waa kitaabka alleh sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyu shaydaanna waa hadee wakadalika jacalnaa likuli nabiyin caduwan shayaatiina alinsi waaljini yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqowli waswasatu shaydaana la yidhaah waxaa la yidhaahdaa khutuwaatu shaydaan ahwaau lbashar waa basharka uu duufsadeene oo ay ka soo baxaysaa marka waxaa la yidhaahdaa miisaanka islaamka waa kitaabka iyo sunnada allah wuxuu yidhi wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila اllah fi suurati shuura fain tanaasactum fii shayin haddaad shay ku doodaan ama ha naqdo shay siyaasadda ku saabsan iyo ummadda hogaaminteeda ama ha noqdo shay ku saabsan dhaqaalaha cilmiga nolosha dhinacyadeeda kala duwan ku saabsan ha noqdee haddaad isku maandhaaftaan faruduuhu ila allahi warasuuli allah iyo rasuulkiisa u celiya iimaankiiana ku xigan weliba in kuntum tu'minuna billahi walyowm alaakhir haddaad meel kale u celisaan ood miisaan kale marjic kale marad kala yeelataan islaamnimadii waad ka baxdeen oo dadka gaaladahay alla ka soo horjeedaad ku biirteen waay alla diidyadii kafaradu waa alla diidya macnaha muslimkuna alla ogol waay nabiguna wuxuu yidhi sala allahu aley wasalam innii qad taraktu fiikum shay-ayni lam tadiluu bacdahuma kitaab allahi wa sunnati dhexdiina waxaan uga tegey waa dardaarankii tarikadaan idinkaga tegey waxa waaye laba shay oo adan labada kadib habaabaynina jid jannaad ku joogaysiin jid jahanamana qaadimaysiin kitaab allahi wa sunnati awri waa kitaabka alle sunnadaydu uri nabigu sala allahu aley wasalam walan yatafaraqa xataa yarida calaya alxawd xadiidka waxaa soo saaray alxaakim waa xadiis saxiixa waay waxaa marka jira miisaankaasaan wax ku miisaanina miisaanka waxaa jira niman waa naqaandhahaya oo anba gaaladiia ama munaafiqiina ama kuwa muslimiin oo laftooda aan la soconba waxaa jira oo xisbullaahi xisbu shaydaan waxa dhex yaalba aan war u haynin ee lagu leebiya cabalaa lagu siihaa jago yaraa lagu dhiibaa ee barnaamijkaba isaga mooda inuu saa u fududi waxaa looga daya qaabkay u fahmeen nabi moxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ridwaanu caleyhim ay u fuliyeen oo ahaa ilahi wuxuu yidhi waman yushaaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic hayra sabiili lmu'miniin rasuulku dhankou mara dhankaw maray mana dhan kale ruuxi mara iyadoo hanuunku uu cad yahay ee mu'miniinta dhabbahoodii dhabbaan ahayn raaca nuwalihi maa tawallaa wuxuu gacal ka dhigtaan gacal uga dhigayna wanuslihi jahannama wasaaat masiira saa'at masiira nabiguna wuxuu yidhi sala allahu aley wasalam ismaandhaaf badanaad arki doontiinoo weliba hogaanka ku saabsane innahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiira cudurkaas marka uu yimaado maxaa dawa u ah facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i raashidiina almahdiyiin caduu calayha binnawaajidi wa iyaakum wamuxdathaati alumuur marka nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam dowladda islaamka asaa hogaamiyaya toban sano markii alla obsada waxaa ku xigay abubakr radia allaahu canhu xa ku dhiga cumar cuhmaana ku cali afarta khulafa saas isugu dhaafeen ma jirto marka dariiqadaa saxda ah ee nabi moxamed calayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa ridwaanu calayhim ay mareen miisaanka kitaabka iyo sunnada iyo qaabka loo fahmayo loo fulihayo waa miisaanka muslimka qomanoo aakhira u xilhaye waxaa waaye kaa waaye axsaab laguma hayo marka wax axsaab layda oo tartamay ee siyaasadda u loolamay lama haayo warkaa ma garat waa marka wa iyaakum wamuxdathaati alumuuri fa ina kula muxdathatin bidca waa bidco iyo balaayo waaye bidca takfiiriya weliba kufri gaarsan waaye tanu marka qur-aankuna marka uu axsaabta ka hadlaayo axsaabta kulligood waa jabeen wixii laba xisbi saddex xisbi afar xisbi hadday meesha soo gasho waxaa waaye meel lagu hoogay waaye gaalada alla ka sheega subxaanah wa tacaala markuu alla ka hadlaayo ulaa'ika alaxsaab kullun kadaba rusulah faxaqa waciid iyo suuratu kaafir idana sidoo kaleeto oo ahayday maa yujaadilu fi aayaati illahi ila aladiina kafaruu falaa yaqrurka taqalubun fi lbilaad kadabat qablahum qowmu nuuxin walaxsaabu min bacdihi waa meel lagu jabay waaye waxaa haddaba aan rabnaa cilmu rusul iyo cilmu shayaadiin horta kala fahmo cilmu rusul waa waxyu raxmaan waaye kuwa wada cilmu shayaadiinna muxuu yahay waxyu shaydaan waaye waa labada urur waxay ku kala qotomaan shayaadiinta ama xisbu shaydaan shaydaankaas ururkiisa waa shaydaanku wuxuu haya maxay yihiin ashahawaatu washubuhaat waa tii uu ku dhumiye aabbaheen iyo hooyadayn marka alla geedda u diiday aadam muxuu yidhi shaydaanku waa waswasa ilayhi shaydaanu qaala yaa aadama ladulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla mulkin laa yabla maxay tahay shahawaadkii waay boqortooyo xoola la-aan adan noqonayn calaa shajarati alkhuldina waa maxay shajarada ilaahay shajaratu alkhuldi madhina uma adeefine waa shubuhaadka nooc ka mid a waxaa caddaynaysa fi suurati alacraaf aayadda ku jirto ah maa nahaakumaa rabbukuma can hadihi shajarati ilaa an takuuna malakayn nahyigu waa jira laakiin ujeedadiisa ma fahmine anaa kuu jilcinay waa u jilciye haddee geedi inuu cunow ku qanciyey shubuhaadkii waa shahawaadkina waa taas oo mulkin laa yabla xufat naaru bishahawaat axzaab lama ogola mar haddii axzaabu yimaadaan waxaa imaanaysa dicaayaad iyo iscaay iyo islayn iyo dadkoo la kala gurto iyo mid walba inuu xaggiisa uu xeeradu jaleeciyo waa mamnuuc muslimiintu waxa waaye hal imaamaa laga rabaa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu wada keligiisa u ahay wax la tartamaya ma jirin abubakar radi allahu canhu sidoo kale cumar radi allahu canhu sidoo kale cuhmaan radi allahu canhu sidoo kale cali radi allahu canhu sidoo kale ummaddu waxyaalo ayagu afraadahon ummadda matelin haddii laga tago saasay ahaa jireen mahaasaana rabaa inaan u naqanno waa kaa shayddaanku marka waxyaalaha ururkiisa uu sheega waxaa ka mid a aqoon baaba ah oo shayddaanku horta shayddaana aqoon leh dadka waxaa laga yaaba inay yidhaahdaan shayddaana aqoon leh xayta shayddaan aqoon ma leeyahay mase ma laha waa leeyahay marka alla yidhi maxaa kuu diiday in aadam u sujuudo wuxuu yidhi ana khayrun minhu anaa ka fiican markaasuu yidhi khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiinin aadam waxaad ka abuurta aniga waxaad iga abuurtay dab aadamna dhoobaad ka abuurtay in alla abuuray waa ogyahu dab ka abuuray aadamna in alla abuuro dhooba ka abuuray waa ogyahy kadib haddana markuu jaaniska inuu ubadka aadamo annagu ka midnahay habaabiyo ugu talagalay markuu jaaniska u raadsaya muxuu yidhi rabbi fa andirnii ilaa yowma yubcahuuna bacfigi waa la socdaa rabbi waa leeyahay kadib haddana markii uu dhaarahayay qaala fa bimaa aqwaytanii oo lanooga soo tebiyey inuu yidhi baadiyaynta adi baadiyeysa sababteed waxaan haddaba la aqcudana lahum siraadaka almustaqiim inuu dhunsan yahay waa ogyahay fa bimaa aqwaytanii oo markuu taladii alla diida alla uu ku xukumay habaw in jidka alla toosayana waa ogyahay gaaladuna waa ogyihiin ayaguna cilmigaas waa leeyahin laakiin waa cilmiga waa cilmi weershaa oo falama jaa'atum rusuluhum bilbayinaati farixuu bima cindahum min alcilmi gaalada agtooda wixii ahaadoo cilmi ay ku farxeen oo muxuu yahay yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum can alakhirati muqaafiluun laakiin cilmiga ibliis waa midka alla lagu caaridayo waa midkan hadda aragnoo aqoon-yahanada yuneska soo tabartoo gaalada ka yimid maxay ku leeyihiin hal mar arki maysa iyagoo dimuqraadiyada iyo farta ku godaay laakiin mar walba wuxuu ku taraaraxaa oo laqaqabaha u la celiyaa sidii nin waalan aayaddan macquul ma ah xadiidkan macquul ma ah wakhtiga lama soco karo wuxuu leeyahy war waa gaalooda haye waa yahay saas ugama jeedine si kalean uga jeeday markaasuu haddana in yar haddii la joogo soo xeexeydaad arkay war waa sidee soomaalida waxay dhihi jireen ninkii maaragtay jimcaha oo hal raba khamiise u xeexeytaahe kolley qaalna waaba murtadiino waaba mar hore ay soo xarashteen waxooda qaarne waa xeexeydahayaan marka soomaaliya waxaan idin leenahay nicmaad haysatiin gaalo anugu la hadli maayo oo gogo'dee intii wax ku dambeeyana hadda la raba in la qalqaaliyo war ilaahayaa nicmo idin siiyey nicmada nicmada weyn alislaam waaye alislaam iyo qur'aanka qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun waxaa haddaba ka khayr badan yani maaragta islaamnimadu waxa dadku odhanaya adduunyada ah qofkii marka islaamnimo alla siiyey waa haddaba maaragtay deeq weyna haystaa wuxuu adduuna raja alluga leeyahay nolol wanaagsan uu adduun ku noolaado kana badbaado maciisatan dhanka xayaata dayibana helo qabrigiina inuu rawdatu min riyaal janna u naqdo kana u badbaado xufratu min xufari naari godgodadka naareed kamida inuu u naqdo ka badbaado na u noqdo beer baaraha janna kamidana uu ku guulaysto bacda albaxina janna uu ku guulaysto jahanamana ka badbaado wuxuu ku rajayayo maal iyo madaxnimo maha iyo ilmo iyo qabiilnimo waa maxay waa islaamnimo qur-aankiyaa ku xiga haddana bifadlillahi waxay culammadu ku fasireen sida ibnu jariir itabari raxmatullahi caleyh uu ku qeexayo inuu yahay alislaam wabiraxmatin alqur'aan marka soomaaliyey ka jooga ama siyaasiyiin noqda ama aqoon-yahano noqda ama ganacsata noqda ama wadaado ayaga laftoodu meeshaas inay ka kalluumaystaan raba ha noqdee war ka jooga war ilaashada adduunyadan waxaa kaa raacaya kafan la soco aakhiraha mustaqbalka dhabta ah waxaa loogu bila dadka islaamnimadii inay haddaba maaragtay ilaashadaan wadaniyad iyo qowmiyad iyo qabaliyad aa loogu bedelay wax ka jira ma jiraan wax ka jira ma jiraan wadaniyad qowmiyad waa shaqadii ibliis waaye khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min diina dhoobow wuxuu ku faanayaa ee min naarin dabow ku faana war islaamkaa lagu faanaa maana wax kale laguma faano ha ku daalin taas waa waxa shayaadiintu dadka ay ku sidkaan oo yidhahaan waddankaaga qoomkaaga qabiilkaaga xaal xaba kama jirto ilaahay subxaana wa tacala agtiisa waxa la ogolaya waa diinta islaamka ina diina cinda allahi alislaam waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa fi laakhirati min alkhaasiriin marka la tartamayo hebela hebel ka fiican la leeyahane waa marka taqwa allahi lagu tartima ina akramakum cinda allahi adqaakum ka alla agtii idinkugu naamaas badan waa midka alla ka baqidda ugu dheereeyo waxa uu fuliyahay waa awaamirta alle nawaahida alle ittaqu llah mutaqiinta alla jecel yahay ayuu ka mid yahay laakiin maaha inuu haddaba amarka meel kale ka qaata ma aha taasna marka waxa waye qowmiyadda qabaliyaddu waa caddaan nabigu wuxuu yidhi sala allah alay slam dacuuha fa innaha muntina marka taana waa sidaas axsaabta waa sidaas waxa islaamkii lagu bedelayo allah iyo rasuulkiisa maaragtay jihaad fii sabiila lagu bedelane waa taasoo qabaliyad qowmiyad wadaniyad waaye waa inaad cudurka iska qabato hadduu kugu hergalayuu kugu hooya nin wallahu subxaanah wa tacala aclam dadka doorashooyinka ka qaybgalaya min xildhibaan ilaa ninka ugu sarreeya waxaa lagu yimaadaa laaluush sida ay marar badan sheegaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ka waran arrintaasi sharcan bismillaah laaluushka iyo xalaal waxa in la qaato xaaraamna layska dhaafo marka ummaddu muslim tahay oo ruuxii ku fulilaya kitaabka iyo sunnada ku hogaamilaa ay dooranayaan mugaasay mamnuucta oo muslimkay ka mamnuucta laakiin nin allihii laaluushka xarimaba aan garahayn ee dimuqraadiya ku socda ee shacabka iyo ilaaha leh ta'liihulbashar ku jira in bashar ilaah laga dhigo iyo kuwa haddaba maaragtay barnaamijkaas ku jaangoyhaya ninka wax fulihaya kuwaas waxa waaye wax ka xaaraama iyo wax ka xalaala garan maayaanoo mar haddii qorshihii alla ka leexdeen waxay ku socdaan wadiiqadii xisbu shaydaan xisbu shaydaanna haddee ilaahay soo uga hadla waa ogtihiin wuxuu yidhi kalan caami xoolay la mid yihiin bal hum adallu waaba ka liitaanba gaalo waay mogta alla diidiyo dhan kamahali kelbi eeyay la mid yihiin kamahali ximaara dameeray la mid yihiin sharulbariyati inta alla abuuray u xun yihiin shara dawaabi waxa dhulka kutubay u xun yihiin alla saasuu u qiimeeyey marka waa dad xoolaahoo duunyo lamida dadka soomaalida qaarkood waxay waxaas waa xoola tuure dadkaas marka waxay og yihiin male waa sufaho ilaahayaa sufaha ku magacaaba sayaquulu sufahaau min annaas waa dad dhoohan waaye marka waxaan horta marka uga hadlayna intaanu laaluush uga hadlin war waxaan alla waxaan ahayn aada u yeesheen cibaadadii oo inaad addoon u naqatiin waxaan alla ahayn aan noloshiinu ku dhisan tahee bal horta taa ka hara oo allah kaliya adooman u naqda maxaa yeelay shaydaanka waxa uu dadka cilmu shayaadiin wuxuu ku dhisan yahay dadka inay addooman u naqdaan waxaan alla ahayn sidaa darteeda nabiga sala allahu alay wasalam gaalaxi uu soo jeediyey waxay yidhaahdeen aduguna waana dhibtay waa kaa hergeli weyne waana kaa hoyo weyne aduguna sidoo kale waa naga hoyo weyse waa naga hergeli weysee xukuumat alwaxdati alwataniya aan dhisnoo usha dhexda aan ka qabanoo waxaana dad dhalinyada isugu dhowee arrinkan aan haddaba wada hadalka galno ee ilaahayaalkeena caydana ka daay marna sanad nala caabud anunkune kaaga garamayna wuxuuyoo nagama dhalacsana laakiin adaan haddaba kugu qiimayhaynaaoo halgamaayahe maraan kula caabudayna arrintaasay soo darxiyeen waa ikhtiraax jira waaye oo maanta haddaba dadka muslimiinta weliba mujaahidiinta halgama mararka qaarkood la yidhaah aan haddaba maaragtay xukuumad wadaaga dhisno kaalimo islaamnimo laysku daro waay mugta ma jirto marka ilaahay subxaanahu wa tacaala suurat lkaafiruun uu soo dejiyey qul ya ayuha alkaafiruun markaasu wuxuu ku gebagebeeyey laa acbudu maa tacbuduun markuu yidhi lakum diinukum walii diini diinkeena leehin in shaydaan la caabudaa walii diini anuguna diinkaygan leh aayadi kaleo suuratu zumar ku jirtaa lamida qul afa hayra allahi ta'muruunii acbudu ayuha aljaahiluun ma waxaan alla ahayn addoon u noqdaad ifaraysiin kuwanaan waxba ogeyno jahliga waxaa la yidhaha aljaahiliya marka la aljahlu marka la yidhahaba cadamu alcilmi aw cadamu itibaaci alcilmi yaa la yidhaha waa aqoonba shayga umaba la gebi ahaanba ama waa ogyahay uuna ku camal falayn cadamu alcilmi aw itibaacu aw cadamu itibaaci alcilmi marka nabiguna wuxuu yihi sala allahu alay slam xadiidkii ciyaad ibnu ximaar uu wariyey muslim fii saxiix uu ku wariyey inii khalaqtu cibaadii xunafaa'a kullahum marka uu yidhi wuxuu gadaal uga aakhirka macnaha xadiidku waa dheeryahay meel intaan ku saabsano yar wuxuu ku yidhi shayaadiintiya wa inahum atatkum ashayaatiinu fajtaalatum can diinihim waxaramat calayhim ma axlaltu lahum marka uu yidhi wa aamaratum an yushrikuu bihi maa lam unzil bihi suldaana marka xasaabta iyo xisbu shaydaan iyo gaaloo dhan waxaa shaqadoodu tahay aqoontooda iyo dowladnimadooda iyo xukunkooda waa cibaadatu hayriillaahi wa waa wixii alla noo abuuro alla kale inaan caabudno inay ka leexdaan muslimna xaa laga rabaa muslimna alla caabudo kaliyaha laga rabaa laa ilaaha ila allahu maxamad rasul ay ka bilaabata iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin in alxukmu ilaa lilaah halkaasay ku socota marka laba wadaan ku kala joognaa laaluush iyo hawshood nimankaanu niman dhoohan waaye niman xoolo ah waaye gaalo yurub iyo america iyo waxaad arkaysid kalan camiya alla ku yidhi haddaad isdhihi laheed wallaahi noorcaytamo waaye allah sida yidhi aayadahaas ku akhriya qabso ma garat wuxuu alla yidhi aan hadda muslimaan nahay ma ogtahay aan haddaba isku waxayno gaalne asiga waxa naga dhexeeya waa ogtahay gaal waxaa naga dhexeeya cadaawo ina shaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwan ala yidhi shaydaanku cadaawo idin cadow ku naqda cadaawaasana ururkiisuna waa sidoo kale asuguna xisbu shaydaan gaaloo dhanaana ah marka taana waa inaad ogaato laaluush iyo barnaamijkiis muslimuu ka xaaraam yahay kuwanu allaba ma yaqaanin waa jahaalo waa xisbu shaydaan waayo xisbulaahiba ma aha xisbulaahiyu laaluushku ka xaaraam yahay waa ka taasna marka sidaasaan ka leehay cilmu rusuli dadku markay bartaan iyo xisbullaahi naga karaan cilmu shayaadiin intay barahayaan xisbu shaydaana lee noqonayaan wallahu subxaana wa tacala aclam doorashooyinka ka hor waxaa la sameeyaa wax la yidhaahdo olole sida dicaayad dadka loolamaya ah nin weliba waxa uu leeyahay anaa fiican heeso iyo bannaanbaxyo owrkacsi ah oo rag iyo dumarba la isugu keenay waa la sameeyaa arrintaasi ka waran maxay kitaabka iyo sunnada ka qabaan sheekh nuur ummadda muslimka miisaankeeda oo masaladaas uga miisaana waxaa waaye ruuxa la doorahayo asugu dicaayad furama ilaa alla asaa-ug falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu man ittaqa nafafkiina waxba ha dahirin oo ha buur saarina alla og ruuxa alla ka baqay kaasaana hadee dad ugu fiican muslimku markama qabiyo hallay doorto lacag lagu bixaayo dicaayad iyo ma qabiyo muslimka kitaabka ee sunnada ay marjic u yihiin waxaas ma qabiyo dadka hadee mar hore laga marin habaabiye marjic looga dhigay ama dastuur looga dhigay marjic waa luqa farisiyo marjic waayo macnihiisiiye gaalaada barnaamijkeeda dadka ku socda dicaayadaas iyo waxaas qaba waana shaydaan shaqadiisii shaydaan wees ammaana asoon ammaan lahayn ana khayrun minhu kuye marka wuxuu yihi hadda markaad aniga u sujuud i leedahay anaaba ka khayr badani allow waa qaldantae maad tiraahidid malaa'igta iyo maaragtay ibliisu sujuuda saa khayr badani fiiri hadde waas ammaana ana khayru minhu kuy ilaahayna wuxuu ku xukuma qalad ninkaasu marka waa ururkiisii asuguba waysi ogyihiin haddoo ilmaan arka adoogood waa towr mogta oday iyo ilmacayanum uga dacwo adoogiyaa ka daray isagoo yiri haddoo ilmaan arka marka gaalada ustaadkeedii ama ibliiskii ururkiisi ay ahaayeen asaa u hadlay anaa fiican anaa fiican ila adoon fiicnayn maxay tare marka waa waxyaalaha aynan weligood isugu imaan karin xisbu shaydaan iyo xisbullah aysan ku kulmayn weligood waldidaani laa yajtamicaani waay waxaa jiri jirta niman isku daya inay jamciyaan oo ay isu keenaan munaafiqiintia ka mid a xilliga nabiga sala allahu aley wasalam inay labakaarayaal naqdaan haddana waaba lamakaarnimada naloo muujihayo waa badan tahay culimmadii xataa qaar uga jiraan ilaahay subxaanah wa tacaala asu hanuunshe marka waxaa la yidhaha is-ammaaniddu ma aha nabigu sala allahu aley wasalam wuxuu yidhi qofkii naftiisa ay ammaanayood aragtaan afka dhagax uga shuba afka dhagax uga shuba marku marka in haddaba maaragtay ou is-ammaano ama inaad adigu ammaanto adigu haddaad ammaantana waa tiahda qatactum cunuqa rajul ninka qoortiisaaad goyseen ninka garigaa ka tuurina marka qofku waxaa la rabaa shaqadiisa lagu garahaa oo ah nabi moxamed sala allahu aley wasalam iyo asxaabtiisa ridaanu caleyhim ninka waxaa lagu garanayay diinta islaamka si u hagarbaxo oo abuubakar radia allahu canhu iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali radia allahu canhum annaga horta miisaankeena ayaanan ka dhumin niman gaalaahoo ilaahay yidhi kalan caami maaha inaan haddaba maaragtay wejigeena u jeedina ma waa inaan halkaa raacnaa abuubakar waxaa waaye waa la dooran jiray asigu dicaayad ma samayn jirin cumar sidoo kale cuhmaan sidoo kale cali marka doorashadana waa muxdathaat lumuur wa iyaakum wa muxdathaat lumuuri fa ina kula muxdathatin bidca midda kale waxaan ad u jeedid waxaa loogu talagalay in ummadda lagu kala qaybiyo ee dagaal waa laysku laaya waa ogtihiin waxa haddaba maaragtaya ummadda dhan in lagu mashquuliyo sida loogu mashquuliyo balaayada iyo haddaba maaragtaya in la galee lacagta la siiyo ee layidhaah waxaa jira loolan siyaasadeed kada waay midda kale dadka wax doorahaya yihiin mataqaana waa ilmo iyo naago oo meesha wax u socdaan iyo meesha wax ka socdaanba aan ogeyn ama kuwaha ayaguna iska qayila oo maandooriya iska isticmaala kuwaasaa la codka ku rid waxa kaloo waxdoorahaya waa mataqaanaa waxa waxdoorahaya waa wax faasiqiin oo baabaa sidii fircawn fastakhafa qowmahu u alla ugu yiri qowmkiisa uu iska fudaydsaday istikfaaf waa dad lagu samaysay waa inahum kaanuu qowman faasiqiin uu yiri marka alle saa darteeda waxa hadda aad u jeedo la furaayo isbartiibooyinka iyo maaragtay tiyaatarada waxaa la rabaa dad laga madoobeeyey qalbiga wa qaswatul qalbi in lagu islaamnimadii wixii u hore laga xalo ee iyagoo iska niikihaya haahey hay hay weligaa hay iskoolada la sameeya jaamacaadka ka mid a gaar ahaan iskoolada dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare waxaa leeyahay madxu dawaaqiid dawaaqiidda in la ammaano ayaa ardadaas la baraa markaasaa maalin walba markii loo baahan yahay calanka iyo ciidda iyo dowladda sidaasaa haddaba maaragtay allah iyo rasuulkiisa iyo jihaad fii sabiililah saasaa loogu bedelaa ma garat calanka iyo ciidda iyo hogaamiyaha madaxweynaha waxaasaa la baraa marka waxaa doorashada laguu sheega waa sidaas midda kale muslim iyo gaalba waa ka qaybgalaan doorashada codkooda waa isku mid afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiina ma lakum kayfa taxkumuuna ma waxaasaa doorashaa muslim shaqa kumale waxaas racaacu naas ay dhihi jireen saxaabadu ridwaanullah calayhim dadka haddaba maaragtay aan barnaamijkaas la socone ayagu haddaba aan aqoon u lahayn aan waxay wax dhuuxa aan ahayn yaana anfaca iyo aan shaqa ku lahayn marka racaacu naas ay dhihi jireen saxaabadu ridwaanullah calayhim rag ka mid a in marka qaabkaas iyo dicaayadahaas iyo anaa fiican iyo anaa dadka horumarinaya horumarisku sheegayo macnaha gaaladii isoo wakiilatay ayaan haddaba barnaamijkooda idinku xiraa waay iyo wixii lamida wax ka jira ma jiraan waa wacdigii shaydaankoo been tahay in allaha wacadakum wacdalxaqi iyuu kadhaaminku jahanamo la galo ilaahay wuxuu idin ballan qaaday ballanqaad runa wa wacadtukum anna waa idin ballan qaadaa fa akhlaftukum waa idinkaga baxay ballam jibis duqaasaa marka u shuhaaya inaan marka ogaano waaye waa meelaha niikada iyo heesta iyo banooniga waxa loo furaayo ummaddiia waxaa la rabaa in diinta islaamka laga leexiyo kafaruu maad ku aragto waxa ku xiga wasaduu can sabiililah maxaa yaele qofka diinta islaamka hadduu barto wixii alla subxaanah wa tacaala ammaanay oo rasuulkiisu ammaanow dooraha wixii alla rasuulkiisu caayeen oo sharalbariyati ay ku tilmaameenna waa diidaa wixii alla rasuulkiisu ammaano khayralbariyati ay ku tilmaameenna waa qaadaha taasaa marka dagaalku aada u xun yahay waxaan arki jiray hadda nimankii kow iyo labaatankii sana kow iyo labaatankii sana ku taliyahayo dowlatu ridda ahayd oo soomaali u taliyahay waxaan arki jiray iidoo la leeyahay waxaa imaanaya maanta nin hebel odagaala hadda kahor jimco waa imaha layidhi markaasaa waxaa la safay warshada baastada ilaa laga gaaro madaxtooyada ah dadkii la safay ardayna u baahan yahay shaqaalihii dowladda ardadii iyo wax allaala wixii dowladda maaragtay ay ka haysay barnaamij aa la safay jumca ma dukan gaalkiina waa baaqday taasaan xusuustaa ummadda sida loogu gelaya fiiri waa gaala la soo dhawaasa noolow noolow soo dhawaa oo gaal wuxuu ahay qoladan weliba waxaan u malayhaa qoladii joogi jirtayo mugaas haddee waxa aan ogahna waa yaraayen laakiin waxaan anugu ka dareemayey jumcadiyaa laga tegay intaasa barnaamijka inuu ii muuqdo keenta dadkii oo dhan ilaan waa dad dawaaqiidba u taliso aan diinba qiimo badan u haynin wixii ku herana iska yar yihiin waxaa kaloo la dhihi jiray soo dir haweenkaaga haweenta soo dir caawa waxa waaye iidanina laysku diraa waxaa la siihaa rikoor heesaa la siihaa caawa soo jeeday leeyihiin degmada ay ku qoran yihiin anigaaba la yimid bas waxaa la yidhi haweentaa laga rabaa waxaa haweenta xaa laga rabaa haweenta maaragtay haddii degmada dadka jooga ay xoog rabaan anaa xoog leh haddii wax kala rabaan ha lay sheego tabarnaya melihi moogtaa laakiin waa iska warrama un adugu ilaahay waa unaga bixiyey aniga adiga layma soo kaa dirin wi habartaa laysoo dir naagtaada laysoo diray yani waa sidee gabarta waxaa laga ubaxa kacaankaa laga rabaa asa usbuuc lasoo haysaha naagta waa sidoo kale u e c oo iyaguna dowlad dowladdii alla ku diro laba daalim ahaayeen oo ayaguna gaalnimadii la yidhina la yaabay oo duqiya iska daba joogeen moogtahay oo labaatanka sane duq ahay asiga ayagoo dadka inay ku kiciyaan rabaana waxay yidhaahdeen naagtaada soo dir ha niikisee ninkii horaa lagu necbaaya yidhi waxaan marka aad arkaysiinoo dhan waxaa la rabaa dad cayayaana oon xabad ogayn oo sufaha ah oo dhoohan oo meel loo socda meel kale aan kala helin in doorashada la gelsho ee codadka laga qaado wax allaala wixii gartay wax oo meeshii wax hal la xiray iyo hal la dilay iyo hal juqda galay oo la yidhi waa lagu xira argaxisaata ha laga dhigay magayaa wax dooraa waa ujeedaa adugu mamaankaad laada waa kaas marka taasne inaan haddaba ducayd iyo diinta islaamku qabeen la soco adugu haddaad he maaragtay kitaabka sunnada wax ka barato waa nin wax kala ogaata laakiin haddii laguu qanciyo diintu siyaasadba leh nikaaxa iyay ku shaqaysaa ee lagaa saaray sharooto calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin dowladdan laguu sheegayo diintan siyaasad ma galna intay kasoo bilaabatay kun iyo saddex boqol iyo afartan iyo shan sano ay dowladeenni maqanta afartan waxaa waa meeqa sano waay waa sagaashan iyo shan sano waay sagaashan iyo shan sano taqriiban saas inay taan fila sagaashan iyo shan sano dowladaha noo dhisan waa dowlada murtadiin oo gaala duwalow ridda waay dowladdii nabi moxamed caleyhi salaatu wasalaam uu hogaamiyay abubakar iyo cumarna uga daba mareen khulafaa raashidiin waxaa ugu dambeeyey alkhilaafat alislamiya aan dhihi lahay fii turkiya oo ah turkiya cuhmaaniya ah ugu dambaysa hadda waxa noo dhisan oo dhan kulli qabaa'ilka diinta iyo islaamka labada dowladaas lagu xidha markaasaa dimuqraadi iyo maaragtay marna shuuci la yidhaha qawmi wataniyaa laga dhiga khayr alislaam kaliya dadkii lagu xihay maxaa yeele waxay akhristaan waxu shayddaanay akhristaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala markuu ka waramayo shayddaan wuxuu tilmaamay inuu jidka alla fadhiisanayo qaala fa bimaa aqwaytani laaqcudan lahum siraataka almustaqiim ururkiisuna maxay yidhaheen laa tasmacuu lihada alqur'aani وqاl الذiina kفrوu laa تsmcuu لhada الqرآaن wاlغw فيه لacalaكم تqlibuun qur-aankii haddii ay yidhahaan dhegaysana sunana waa kasii xag jirtaa sooma ila qur-aankay raacsantee ilaahayna muxuu yidhi وإida quri'a الqur'aanu faاstamicuu lahu ansituu lacalakum turxamuun kitaabkee sunada la dhegeysto ur alle gaalana waxay yidhiheen qur-aanka yaan dhegaysana waa ku jirtaa maxaa yeelay qur-aanka haddii la diido sunaduna hadde waa raace inaad marka ogaatiin waaye waxa maanta jira noloshan maanta ku nool nahay waa nolol muxdathaat lumuur kaliya ku dhisan oo calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiina caduu calayha binawaajidi mar hore laga leexiyey ilaa daa'ifa almansuuroo yar oo daa'ifa almansuuro weligood aan la waayeyn laa tasaalu daa'ifatu min ummati owra nabigu sala allah alay slam intaas mooyaane noloshaada dib u muraajacay ruuxi muslimahow siyaasadaada dhaqaalahaaga waxbarashadaada waxbarashada weliba ugu horaysa inta dhanba iska jeegaray intaadan qabrigii teginona man rabuka waman nabiyuka wamaa diinuka haddii lagu yidhaha laa adrii samictu naasa yaquuluuna shayn intaadan dhihin iska jeegareey intaad hadda jaanhsaysato ciyaartaana waa dhammaay waxaa hadda jiro dhabtaa waa sidaa allaana xaqa wuxuu wataa xaqa wixii ka soo horana waa baatil waxay wataana baatil waay famaada bacda alxaqi ila dalaal qur-aanka markaan ku akrino waxaan waxu shaydaana waa baaba'ayaan gaalada iyo kulli waa qaylihaya bal naqdifu bilxaqi cala albaatili bal naqdifu waa tuuraynaa bilxaqi cala albaatili aan ku tuuraynaa qataada wuxuu ku fasiray sida ibnu jariir dabari raximah allahu tacala uu soo raraay qataada ibnu dacaama raxmatullahi caleyh wuxuu ku fasiray bal naqdifu bilxaqi xaqu muxuu yahay waa kalaamullahi alqur'aan waa cala albaatili ibliis waay waa ku tuurayna gentaalka naqadiifa hoobiyaha lagu tuura qub waxuu hadda argaxiso waay halla qabto uleam kase uma adkaysa karo marka qur-aanka ku akhriya iska dhaafa iyo diinta baratin yunaaskana bidika noqda gaaloo dhanna ku kufriya daaquudkii waay maxaa yeelay xisbullaahi iyo xisbu shaydaan farqiga u dhexeeya waa badan yahay xaakamid a in haddaba xisbullaahi qofku markuu noqonaayo waa inuu daaquudka ku kufriya horta faman yakfur bidaaquuti wayumin billahi faqad istamsaka bilcurwati lwuhqa haddii au xisbu shaydaani inuu naqdo rabane waa inuu daaquudka rumeeyo allana ku kufriyo waladiina aamanuu bilbaatili wakafaruu billahi ulaa'ika hum alkhaasiruun suurat alcankabuud fiiri marka didaani laa yajtamicaani waay culummada isku dayaysa inay xisbu shaydaan noo maceeyaan ee ay yidhaahiin waa iska la-aan waa dhaamaa ilaahay ha ka baqaano ayaguna waa xiiqayaan gaalnimo weligeed macaamayso allah qaraareeyo rasuulkiisa qaraareeye meesha ha ku xiiqina inta goorgoorta isdabaqabta oo haddii shaydaan idin alleysiya waima yunsiyannaka shaydaanu falaa taqcud bacda dikra maca alqowmi adaalimiin saasa ugu nasiixeen rag badanoo naqaanaa ku jiree ilaahay ha ka baqaano hees ilaalshaano annagu waxaan rabnaa wanaagooda xumaantooda ma doonayno xumaantooda ma doonayno ilaahay ha soo hanuuniyo aan leenaha gaalada dhammaanba hanuun loogu ducay karaa moogta laakiin kuwaana waa kuwaan isnaqaano oon qaarkood saaxiba ahaa jirnay fitnadaasaa ku dhacday alxayu laa tuumanu calayhi lfitna anunkuna aamin ka imayna allah na sugo ayagana allah soo hanuunsho hirkaas iyo xisbi shaydaan allah ka reebo saasaan ugu ducayna waayahay dhegaystayaal halka aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan waxaana maanta oo maalin jimco ah marti noogu ah barnaamijka diiradda jimcaha sheekh nuur macali cabdiraxmaan oo ka mid a culimmada diinta islaamka gebagabadii su-aalaha ayaana soo gaarnay sheekhana doorashooyinka dowladda federaalka waxaa maalgeliya reer yurub iyo maraykanka inta badan waxaa ku soo baxa dad dhalashadooda heesta amaba thaqaafadooda leh saasoo tahana waxaa jira wadaado isla dowladda ka mid ah oo u fadwoonaya in laga qaybgeli karo oo la dhihi karo waxaan ahay nin xafiid ah bismillaah taas waxaa waaye sideedaba muslimka islaamnimadiisu dhab tahay ee diinta islaamka si quman u fahmee si quman u dhaqangelinaya ee kitaabka ee sunnada u hagarbaxay hadday fahmi tahay iyo hadday fulin tahaba ee ku dayday nebi moxamed alayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa ridwaanullaahi calayhim say u fuliyeenay say u fahmeen u fuliyeen isku dayay inuu dhaadhaajiyo ee u hagarbaxay gaal agtiisa kama soo dhawaa karo dowlad uma dhisi karo ama ma maalgeli karo ugama soo dhawaa karo maxaa yeele allah wuxuu leeyahay waina shayaatiina layuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum wain atactumuuhum inakum lamushrikuuna haddaad ibliis iyo ururkiisa raadina gaalo ka dambaysaan waa ka furateen alle inakum lamushrikuun sidaa darteeda xoolaha waxay u bixinayaan waa inay dadka ka leexiyaan siraadamaxaa waa xisbu shaydaano laaqcudina lahum siraadaka almustaqiima laa tasmacu lihada alqur'aani ayay rabaan ilaahayna waa ka warran marka xoole ay bixaan ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illah inay jidka alla dadka ka jeediyaan darteeda u baxaan alla diidiyo dhan laakiin ayagaa ku khasaaraya diintan waa diin ilaahay si diinti kaniisadda maaha diinta kaniisadda oo diinu rijaal ahayd diinulbashar ahayd maaha diintaanu oo cilmaaniyo nimanka yidhaahoo laadiinigaahoo weerarka nagu haaya ay ka dhigayaan sii diintaasoo kale tan diinullaahi rabbi alcaalamiina waa allah ilaaliha inaa naxnu naslna dikra wa inaa lahu laxaafiduun far ma gasha kartiin dad waa habaabi kartiin uun marka horeba allah u qoro habawga laakiin diinta wax ma yeelay kartaan kitaab iyo sunnaba allah ilaaliyey gaal marka iyo wixii ku xiranba waa guuldaraysaayaan waxyihiin ma leh oo markii loo sheego cilmu rusul waa baasaysayaan inaa tadayarna bikum waa belay u arkaan haddii loo sheego rususha waaba dad sufaha ay leeyihiin ayagaa sufahaa ina lanaka fi dalaalin mubiin ayay dhihi jireen gaaladu moogtahay nabiyada ilaahay ina lanaka fi safaaha iyo waqaaluu majnuunu wasdujir nabi nuux waxay ku yidhaha nabi moxamed sala allahu alay slam yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru waa tayheed waxaan waxbarashada maanta uksha u hayana ayaga waay in marka allahu rabu alcaalamiina oo alraxmaanu raxiima iyo rasuulkiisa oo raxmatan lilcaalamiina ra'uufun yani maaratay bilmu'mina ra'uufun raxiim inaan raacnana laka rabaa intii waxgarata intii dhoohane berri ayadaa dhawaaqi doorta gooraan dhawaaq waxtaraynin ee ha iska ilaalshaano marka waxaas lagu bixihayo fangaraynta siyaasadda iyo waxay uga jeedaan waa kaas inay iyagu yeeshaan madaxnimada sare ee bulshada muslimka loo helo labadii wado haddaynaahu najdayni siraadki jannada najdulhuda iyo najdudalaal dad najdudalaal ku socdo ummadda hogaamiye in la helo bulsho la helo mujtamacu dalaal la helo ilaahay wuxuu ihi wajacalnaahum a'immatan yadcuuna ila annaari waa hogaamiyaal iyo madax u yeeraysa naarta ugu yeeraysa bulshadana xaa laga dhiga bulsho laga dhigayo almunaafiquuna walmunaafiqaatu bacduhum min bacdin ya'muruuna bilmunkari wayanhawna cani ilmacruuf waa kuwaan ujeedo masaajidii dugsiyada qur-aanka waa xireen karona dartiis bartiibadii iyo tiyaatarkina waa fureen maxaa laxay rabaan ya'muruuna bilmunkari wayanhawna cani ilmacruufi waay macruufka waxaa ugu weyn towxiidullah waxaa ugu weyn munkarkane ashirku billahi walkufru billah sidaasaa marka waxaa la rabaa in loo ogaado waxay xoolahooda u bixaan inay jidka alla dadka ka leexiyaanoo jidka shaydaanka ku duwaan taasi waa midaasoo xoolahay bixiyahayaan waa sidaa waxa ku soo baxayane haddee waxay ayagu wataan waaye kii dhaca iyo kii kale oo ku guulaysta labadaba ayagaa wata mid maaha ku jira calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i raashidiina ku jira kuma jiro hal mas'alo marka waa inaan fahanno gaala barjicay samaysteenoo markay doorashada iyo dowladnimada iyo waxay kow horta dastuurka laga bilaaba halayidhi ila hadhow waxay rabaan wixii shanqaraba inay yidhahdeen dastuurkaanoo marjica marjicaanu naqayna dastuurkay waxu shaydaan ka dhigteen kadib ay yidhahdeen dowladdaa la dhisa ase waxay sameeyeen xildhibaano dastuurkaas meel mariya oo rumaysan oo ixtiraamaya dowladdana ayagu haddaba maaragtay ansixihaya kadibna waa awoo saddexda awooda lijnat maaragtay qolada tashriica waaye baarlamaanku qolada oo tanfiidkane waa xukuumadda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo ka bilowda qolada qadahane ayagay ku dhex lifaaqan yihiin oo waa maxkamadaha kulligood marka waxay mugga hore samaystaan marjic soo maa adiga marka marjicaagii haddii lagaa leexiyey ee haddaad tiraa war zinadu waa xaaraam haddaad tiraa yaa xaa u daliila walaa taqrabu zina dastuurka u noq aninku dastuuraan leenahe xawya dastuurku naagta haddaan laga qayla siinin oo waxaada ogoshahay waxaa waaye waa nabadyacaano ama waa wax dhiba ma leh dastuurka kuma qoro faqradaas aqri nin wax yaqaanba mihidi balaayadaasaa mar adigu marka dastuur muslim haddaa tahay kitaabe sunaa kuu marjica fa in tanasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul waxaa soo heray wadaadada dhahaya in baarlamaanka la gala waa bannaan tahay maxaa yeele maslaxa ku jirta waxaa la badbaadihayaa jaamacadaha iyo madaarista iyo marakista muasasaadka oo khayriga ah oo dadka wax tara suuq ayaanan ka bixin wax ka jira ma jiraan dhegaysa aniga gaalnimo maqaasidu shariica w marka laga hadlaayo wax la ilaaliyo xifdu diina ugu horeeya maxay tahay marka xifdu diin masaalixda saddex loo qaybiya danaha maslaxa muctabara iyo maslaxa mulqaah iyo maslaxa mursala danta soomaalidu waa taqaanaa danley waayay ku leeyihiin danta muctabaradaahoo dhan inaad adugu u hagarbaxda lagaa rabo adduunya aakhira ku saabsan waa wixii alla ku farow samay ku yidhaa inaad samaysaa danu kugu jirtaa adduunya aakhiraba inaad samay diidee tiraa inaan la samaynaan dan ka raadihaane waa been wax ka jira ma jira danu kuma jirto maxaa yeele allah ku yidhi fale ha ka tegin ma garat sida haddama maaragtay faclam annahu laa ilaaha illa hadaa tira saas hadii layaraa duruufaa jirta waxaa lagu qasban yaha maanta in dib loo dhigo bal xoogaa ma jirto marka maslaxa muctabara wixii alla ku fara inaad fartoonto waaye wixii alla kaa reeba inaad ka hartaa danu kugu jirto adduunya aakhiraba maslaxa mulqaana maxay tahay oo islaamku wax yani ixtibaara uusan u yeelinoo mamnuucan danba ahayn waa inaad wixii alla kaa reeba tiraa kama hari karee inaan ka haro dana igu sheegaysee oon gaalnimadi ku dhaco oon gaalnimadi doorto dimuqraadiyadii oon gaalnimadi dadka ku xidhoon taxsiinulkufri waalkufaar gaalada inaan wanaajiyo baadilkooda aan bulaaliyo taasaa danu iigu jirtaa inaan ka hero alla wayidhi ka her laakiin danu iiguma jirta haddaa tira beentaa waay marka almaslaxatu almuctabara waxay kuugu jirtaa wixii alla ku fara inaad fartoomto wixii alla kaa raba inaad ka harto wixii ka soo horayoo wixii alla kaa reebay inaad samaysaa danu ku jirtaa ah maslaxa muctabara iyo mulqaa waa sidaas mursalaa soo horta waa midda mubaaxada oon nahyina soo aroorin amarna soo aroorin saasaa layidhaha idan marka baarlamaanka waa la geli karaa macnaheedu waxay tahay ilaahay wuxuu ku yidhi gaalada haddaba barnaamijkay wadanoo gaalnimada ha ka qayb qaadanin walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu alla ku yidhi haw jiil lahaanina kuwa daalimiinta xaggooda oo fatamasakum naaru ma naaru inay ku taabataa dan kuwa hadaad u ilato maslaxad danteeda saasay noqotee waxba kama jiraan midda kale aayadda waxaa kaloo ihaaday waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakhuuduu fii xadiidin hayri nimankan marka inaad la fadhiisato haddii shaydaanku ilowsiyo wadaad xoogaa ku dagmay ou jirana ka soo noqo waimaa yunsiyanaka shaydaan ayaa kuu furan moogta waatan hadda u ducayhayna ka jooga calool wax la geliye la weymaayo ballanka allah ballan qaado wax la cuno mugaadadin jaamacadaa la badbaadiha maraakiistaa la badbaadiha nabi moxamed calayhi salatu salam marka alla ku soo dejiyaa fasdac bimaa tu'mar ay fariq bayna alxaqi walbaatili qaarkood ku fasireen in banaanka dhig wa acrid can almushrikiin dowladda meeqay jirta ummadda muslimka ah saddex sanay jirta oo dacwada sir lagu wadi banaanka muglo sidaa saasay ahayd dad badanoo gaalaan dhex joognaahe inta yarada soo islaamta cagta la marihaahe fastacdib ha loo dhiga miyaa la yidhi iska ilaali lakum diinukum walii diini markay soo makay joogeen abijaala u talihay dib ha loo dhiga miyaa layidhi laa acbudu wejigaa laga saaray qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun waxaa kaloo meesha ku jirta oo laga maarmaan ay tahay inaan fahanno sidiisaba xifdu diina wax walba ugu horeeya xifdu diin ambiyada ilaahay maxaa loo dilay wayaqtuluuna nabiyana waqatlihim alambiyaa diintay ku dheganaayeen maslaxo waxa in loo kaajay ma yidhaahdeen maxaa loo dilay dadkii sidiiqiinta iyo shuhaadada iyo saalixiinta maxaa loo dilay gaalnimo maslaxa kuma jirto ilaahayaa kaa reebay qul tacaaluu atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-an soomahayn waa kuu diida alle wacbud ullah walaa tushrikuu bihi shay-an dilaad ka jirtaa waalfitnatu ashaddu min alqatli maqaasidu shariica markii lasoo duuduubo afarti kale ka imaadee diinti iyo nafti oo ugu horreeyey ayuu alla dhexdooda muqaarano dhigay oo wuxuu yidhi haddii lagu sukaa barbar dhigo ha lagu dilo adoo diinta islaamka haysata waay iyo ha lagu gaalaysiiyo xoogaa adduunyana aada heshid oo jaamicado iyo maraakiis iyo xoogaa maaragtay jamciyaad khayri aada heshid labada yaalla dooraha walfitnatu oo gaalnimadii ay ku fasireen culummadu ka fiiri maaragtay ibnu jariir dabar iyo ibnu kathiir iyo ka fiiri ashhadu way ka adag tahay min alqatli dilka tii kale maxay ahayd fii suurati baqaray ku wada jiraan walfitnatu akbaru min alqatli akbar iyo waa ismu tafdiil waa jiraa nafta in wax leela dhib waa ku jiraa laakiin xaa ka dhib badan in hadaba diinta islaamka laga leexsho taasaa ka dhib badan maxay dhibka diinta islaamka lagaa leexiyey waa weligii midaan kaahirinoo jahanamaad ku waaraysa murtad waxaa hadaba maaragtay sidoo kaleeta ah haddii lagu dilo adoo diintaada haysata xay kaa dhibe waxba kaa dhibi mayso saxaabaa la laayay hustu warabbi lkacba ninka dhahayso saxaabi maahayn saxaabada markaas ridwaan aan ku dayno calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i raashidiin shirki ha la galo iyo kufri ha la galo nimanka hadda dhahay baarlamaanka waaliga maslaxa loo geli kara hadda hadda tiraa meel lagu soo barbaariyo moog anugu hadda hadda tiraa nimanka qubuuraha oo sufiyada iyo nimanka qubuuraha caabuda xibin ma laga naga karaa si dacwada iyo barnaamijkaas looga dhex fuliyo oo xoogaa wuxuu ku leeyahay maya ma loo dhawaa karo kuwaas laabudda shirki haddaa tira baarlamaankii oo kufri oo shirki oo ridaa haddaa tira ma la geli kara waxuu ku leeyahay maslaxaa ku jirta maslaxaa ku jirta xaggay maslaxada ka weyn tahay tawxiid maslaxada ka weynu xaggay taallaa shirki dhibka ka weynu si xaggou yaalaa insha allahu tacaala taasna waa sidaas waana maaragtay arrin aad iyo aad u khatareh culummada ku sugan waxaa jira niman haddii gaaladu soo tababarato ayagu culummo uun magaceed iskale laakiin nimana naqaano waa ku jiraane ha iska ilaalshaano kuwa aan naqaano iyayna ku dagmin godadka mujaahidiinta ha soo galaano diintaada waa lala qaxi jiray nabi moxamed alayhi salatu slam god galay baarlamaanka iyo saraha waaweyn oo gaaladu dhisatay intaad joogto ood is leedahay god geli ma kartide xoogaa nimankan gaalnimada u maceey inay suca karto suuqu yeel adigana waxoogaa dhalo biicabaalha ku siyaane waxba kuu tari maysee nabi moxamed alayhi salatu salaam godkou galay wuxuu la baqahay islaamnimay ahaayeen xoola la baqa mahin inaad adiguna soo gasho adduunka waa ka wada jirtaahe gaalo gabalkeedu waa dhaca insha allahu tacaala maxaa yeel ruux aan la dirirsan guulaysa maayo ugu dambayntii maxaad kula dardaarmaysaa ummadda muslimka ah gaar ahaan soomaalida ku dhegaysanaysa bismillaah ummadda muslimkan waxaan kula dardaarmayaa kow kitaabka allah inay bartaan ee raacaan nabiga sala allahu alayh wasalam xadiidka imaamu axmed fii musnadi uu ku wariyayo xasankaah ee abi daawuudna uu wariyayo isaguna raxmatullaahi calayhima oo asuna xasankaah tirmidina uu warinayo sanfilayo wuxuu ahay xudayfa radi allahu canhu markuu su-aalay balaayadaas iyo shar iyo balaa uga warramay maxaa haddaba looga badbaadaa nabigu wuxuu ihi sala allahu alay wasalam tacalam kitaab allaahi wattabic maa fiih kitaabkii alla baro yuneska ka soo go horta marka kitaabkii alla baro ku raacni ayuu yiri nabigu sala allahu alay wasalam waxaa kaloo xadiidku ahay nabigu sala allahu alay wasalam inuu yidhi xadiidka ibni cumar radi allahu canhuma wuxuu yidhi idaa tabaayactum bilciina xoololey iyo beeroley iyo ganacsato aan loo meeldayn ganacsiga xalaal miya mase xaraam miya riba leeska cunayo ow markaas saddexdaas markaa samaysiin ay saddexdaasu mirayso wa taragtum ljihaad halgankin diinta islaamka hadday barasho tahay hadday tahay gaalka in laga difaaco oo haddaba dhiig lagu difaaco oo qitaalka iyo jihaadkii waa ay moog tahay falaa tudic kaafirna wajaahidun bihi jihaadan kabiira halgankin barashadii ku saabsan dacwadii waay jihaadu sayfi waay kanne kutiba calaykum alqitaalu waa dagaalki inaad markaa jihaad ka tagtaan hadday dhacdo sallat allahu calaykum dullan laa yansiu xataa tarjicuu ilaa diinikum xataa tarjicuu kaadisaasu ka dh diintiina usuusha diinta waa xadiidu jibriil waay islaamka iimaanka ixsaanka kadibna diinta islaamku waxay ku matelantahan kitaabka sunnada qaabfahamkuna waa nabi moxamed alayhi salatu salaam iyo asxaabtiisa ridwaanullahi calayhim usuusha ugu waaweynood xoogga uga horeynta marka saarayso waa kuwaas hadda aan sheegnay guud ahaan markii la yidhaahne waxaa lagaa rabaa in horta maskaxda maskaxda inaad ku xirto diin xaqa oon islaamka ahayn inaysan dunida allin islaamka kaliya xaqa bis wax kale ma jiraan maxaa allah xaqa wuxuu wataa xaqa ina diina cinda allahi alislaam waman yabtaqi hayr alislaam huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diin alxaqi diin alxaqi waay liyudhirahu cala diini kulli adyaanta kaloo dhan baadil waay ما جرتو وحن دينت إسلام كأهين والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار حديث معني شيء مسلم أوري وكا أصل كأور يا مركب حوا إن ترتكو إن ترميسه إيمانا يقينيا وحا دين أدونك يا لوحا حكا دينت إسلامك ذلكم الله ربكم الحق سوماهن والذي أنزل إليك من ربك الحق سوماهن مقاسات على وكأت كرت بل نقذفه بالحق على الباطل مقاسات قيل كرتا سعبولي مه المقاس أصل كلابات أنو دردار ما وحواي دين تاس إسلامكو إني تهي دين إسلام أو وحول بكادش تبيانا لكل شيء اليوم أكملت لكم دينكم وعن هذا قال هذا وحلقة جلاي ودين إسلام كل جد سياسة وروح إنه مسلم سقب ما حيل وحو كلية الرماها عركة بدها مدينة كالش كلها نكاح إيه هنا كالش كله هو قبا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما محوري لو داع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله أو دبر كي هضوء قرمي لهاي kitaabka ilahay aan ka heli lahay marka asa wax walba inay kulmiso waay qaar biryahan waxaa soo baxay aqoonta islaamka isxijihaya oo xadiidkii nabiga sal allahu alay waslam muslim fii sacu ku wariyay antum aclamu biamri dunyaakum xadiidka macnihi sida ahay daliishanayo ku dhahaya wixii adduunya annagaa maarayhayna wixii diinana fargashamayno yaa idiin sheega waxaas antum aclamu biamuuri dunyaakum waxa mubaaxa waay xadiid wuxuu ka hadlahay ee wixii alla reebay ee adduun ku saabsan aakhira ku saabsan sidaasaan uga haraynaa wixii alla faray adduun ku saabsan aakhira ku saabsan sow u faraan u qaadahaynaa wixii mubaaxa soo maaha wixii haddaba maaragtay waa taan dhahayna almaslaxatu mursala taan dhahayna waay wixii mubaaxa laga wadaa amaa wixii amar iyo nahyi wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu inaad marka inya tajiia samayso gobol ka goosato islaamka inta kale aad ku dumiso waa shaqo aan naqaano xisbu shaydaana in badan ku shaqeeyay waa waxaan fahamsannaha waay maa nahakuma rabbukuma can hadihi shajarati ilaa an takuuna malakayni nahyigii ibliis fasiroo kale waay fasirkuna sidaa maaha waa been tan marka yaan laydinku ajarin waxa kaleeto asalka saddexaad uu yahay inaan allah iyo rasuulkiisa laga hormarin yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illahi warasuulih asalka afaraad wuxuu yahay diinta islaamka si quman inaad haddaba u qaadato alla si buuxo adigu hogaansato falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum asalka shanaad waxa waaya inaadan marjic kala yeelan ee kitaabka iyo sunnada fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuul asalka lixaad waxa waaye inaad buriso ood radiso wixii kitaabka iyo sunnada kasoo horjeeda kitaabka iyo sunnada wixii kasoo horjeeda waa inaad halgan adag la gashaa saad u baabi'i lahayd arrinkaas wuxuu ka dhalaha fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir maxaa yeele sideeda diintan islaamka qofka qaataahu waxa waaye inuu khilaafo wixii kasoo hora ilahay muxuu yidhi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa raaca wixii rabbigiin xaggiisa laydinku daa wixii kalena ha raacina yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa walaa tattabicuu khutuwaati shaydaan waxaan la yaaba nin la yidhaha shaykhu lislaam ibnu taymiya raxmatullahi caleyh fahmadiisa wuxuu yidhi kitaabkiisa iqtidaa'u siraadi almustaqiim siraad almustaqiim wuxuu keenaa mukhaalafata asxaabi aljaxiimi jidkan toosanaan qaada haddaadba tiraa waxaa markiiba dhalahayo lagama maarmaan haddaad ka run sheegto asxaabuuljaxiim inaad khilaafto ood ka duwanaato taa haddaba maaragtay todobaad waxa waaye waxa la yidhaha saddu daraaci alixdaaثi fi اddiin culamada saasay u qeexeen diinta islaamka wax kusoo deridda lagu soo daraayo albaabada keeni kara inaad xirto ka ugu dambeeyo oo ah in alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar waxa loo jihaadayo dagaalka loo gelayo dimaau shuhadaa loo hormaryaha maxay yihiin waa in hadaba maaragtay macruufna la faro munkarna la reebo aladiina in makanahum fi lardi aqaamuu salaa waaatow zakaa waamaruu bilmacruufi wanahyu can ilmunkari walilahi ciqbat lumuur waxaan kusoo gebagebayha dadka dagaala maanta nagu socda qaar nagamida inya la qaadaa dibadda lagu soo xalay islaamkii laga soo xalay xalane ma maqla jirta meesha hadda gaaladu degan yihiin dadka islaamka looga xali jiray shuuciyadii dimuqraadiyadan hadda waa soo dhaqan rogtay markaasaana loo keenay ayagiyaa madaxa diyaas bare waa kaas degmahaba ahaatee ayagaa ka madaxa hadda muqdisho markaan fiirno kuwa kalena waa sida leh kulligood marka waxaad ogaataa walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu qofka diinta laga celiya alla xiriirkiisa waaya xiriirkana sida alla u rabo rasuulkiisa u rabay oo haddaba kitaabka sunad u tilmaama saad rabta maaha alla markaas wuxuu leeyahay waman yartadid minkum can diinih fayamutu huwa kaafirun gaalnimadii asagoo ridooba diinta islaamka ka baxay oo gaalo walaalahayn waa yardhahaya haddii wadkiisi ku soo aado fa ulaaika xabitat acmaalum fi dunya walaakhira ulaaika asxaabu naari hum fiiha khaaliduuna waa asxaabu naar waxa dadka badbaadaya waay waa inta halgamaysa waay ina aladiina aamanuu waladiina haajaruu wajaahaduu fii sabiilillah ulaaika yarjuuna raxmat allah kuwa alla rumeeyey ee diintooda meeshii ay ku badbaadaysa u haajiray ee fii sabiililah ku diriray kuwaasa raxmadda ilahi raja annaajuuna hum haaulaa alla marka saasuu le ina allaha kafuuru raxiim taasana marka kula dardaarmaya inaan kitaabka sunnada marjic ka dhigano qaabkay u fahmeen u fuliyeen nabi maxamed alayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa ridwaanullah calayhimna aan ku dadaalno gaalana aan dhahno inaa buraa'aau minkum wa mima tacbuduuna min duuni illah kafarnaa bikum sida uu yidhi aabbahen ibraahim iyo wixii ambiyada la socotay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam kaasina wuxuu ahaa sheekh nuur macalin cabdiraxmaan guud ahaanna intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan uga hadlaynay waxa ay shareecada islaamku ka qabto doorashooyinka ay qabato dowladda federaalka ee dimuqraadiga ah tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون